culimada magaalada dhowsmareeb caasimada dowlad goboleed galmudug ayaa bulshada uga digay khataraha iyo dhibaatooyinka baan ee ka dhasha gudniinka fircooniga iyagoo tilmaamay inuu yahay dhaqan aan diin lahayn islamarkaana dhaawacaya jiridka nafta iyo sidoo kale maskaxda gabdhaha soomaaliyeed culimmada waxay sheegeen in gudniinka fircooniga uu sababo dhiigbaxa xanuun joogto ah iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo ka dhasha xilliyada dhalmada uuna yahay dhaqan ka hor imaanaya mabaadida islaamka oo faraya in la dhowro caafimaadka iyo karaamada qofka biniaadamka uusan ku salaysnayn shareecada islaamka balse uu yahay dhaqan raagay oo halis ku ah jiritaanka gabdhaha soomaaliyeed haddaba waa kashe cabdirasaaq macan cali oo ka hadlayay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga oo ku sababa gabdhaha soomaaliyeed baaqna u diray haweenka soomaaliyeed guud ahaan qof kasta wax ka qaban karta dhibaatooyinka ka dhashay gudniinka fircooniga gudniinka fircawniga waa saxo gudniin fircawniga inuu yahay baa oo lagu magacaaba xaq ninku fircoon inuu hadda taariikhdiisii sanad wadadkala hadda kuma hayno laakiin waa wax xun oo aad u toolka weeye qofka si aan ilaahay bannaynin in loo jeexjeexo abuuristii ilaahay in la bedelo oo qofka jirkiisii dhammaan la jeexjeexo oo laxaamad laga dhigo oo la yidhaahdo annakaa hadda samaynayna dagacada islaamka waa ku xun tahay caqliga waa ku xun tahay caafimaadka waa ku xun tahay meel walbay ku xun sarcigu marka muxuu qabaa ragga in la gudaa waa waaye buuqa marka ka ahayooda odhanaya dumarka gudniinka fircooniga ah ka jiro gudniinkooduba lama ogola ma jiro waa in la gudaa waa in la gudaa laakiin maxaa la gudayaa amarkii xadiidka oran qabiisay xakinii wanaagsan hakiin in yar baa laga sumaynayaa wax yar oo sunna ah oo magac walisma min unsa magac baa unti ah laga goynaya kadibna wax dambe lagama tigoyn karo laguma sii ceeldheeraan karo laakiin taasi waa waajib maaha marka gabigoodaba yaan la gudin waxa la ogol yahay maaha sharcigu ma qabo sharcigu in la guduu qabaa ragga in la guduu qabaa dumarka in la guduu qabaa laakiin waxa dumarka lagu samaynayaan sharcigu ogolayn aan ka qaadanna marka midaas markii gudniinkii fircooniga ahaa inuu muxuu yahay sharcigii lagu raacay haddana sharciga islaamka aan qaadano yaanan ku munaafiqayn هل قلتهم الدنيا وين يشتغلون بفكران خاصة سوى نوع الدنيا ما هو دين كي لما نكون بيجي بنزل الدنيا كمل culamada soomaaliyeed inta badan waxa ay sheegeen in badbaadinta gabdhaha soomaaliyeed ay tahay mas-uuliyad diiniya dhaqan iyo mid biniaadanimo loona baahan yahay in la joojiyo dhaqankan waxyeeleynaya jiritaanka gabdhaha soomaaliyeed